countiga Mandera waa counti ugu horeeyay dugsi sare waxbarashada ee ka dhigay bilaash ka dhigay waxa la yidhaha free education barasabkaasi wuxuu keenay ra'yi wuxuu la imaadaa in ardayda ismaamulka mandheera ee dugsi sare sanadkan aaday ilaa fonfo inay ahaadaan bilaash ku akhristaan marka runtii arrintaasi weli gavana ama barasab ku dhiirida gobolka qeybal ma jirin aad baan ugu masan yahay gavanagan annagana aad baan usoo dhaweynay arrintaas aad baan maaragtay u dhiirigelinaynaa waa tahay haatan toddobaatan milyan weeyo saddexda bilood ee soo socota weliba taamkan sida uu sheegay gobonatoraha mer mark waa aad buu uga kooban yahay marka la fiiriyo muxuu ahaa taamiyadii hore lasoo dhaafay marka dhaqaala ahaan marka la fiiriyo waalidiintu muxuu ka bedeli karaa in malaayiintaasi lacagta ay dowladda countiga mandheera ku bixiso in caruurta dugsiyada sare dalka dugsiyada sare ee countiga mandheera si lacag la-aan ay dugsiga sare oga soo baxaan maxmedow horta gobolkan gobol wuxuu iska yahay dadka iska danyara ku nool dad waxaaway awaare iyo dhaqaale xume iyo maarata mar walbo siduu sanadkan dalkan u qaatay xornimo ilaa maanta ilaa maanta la joogo ma jiro waxyaala horumar la taaban karo oo gobolkan markaasi ka jirto marka wuxuu u noqon doonaa dadka dadka waalidiinta ah ama waalidiinta ardaydu ay ka mid noqdeen ku maarata bilaash waxbarashada bilaash helayo waxay u noqon doontaa mid markaasi waxyaala badan caqabadooyin badan baa gobolka jiray waxa macallaan baa ka jirtay waxbarashadoo iska yareed haddana inta iskuul aada waxayd kugu aan fiis awoodin oo markaa dhaqaalihii lagu bixin lahaa fiiskii iyo waxbarasho lagu bixin lahaan awoodin laakiin tan mar hadda waxay yeelaysaa in ardaydii waalidiintii karaahiyada faraha badneed iyo kurbada ka haysay waxbarashadooda in iskuul fii laga bixiyo inaad aysan gobolkaasi ka jiri doonin tan kale waxay noqon doontaa ardaydii robot fara badan baa jiri jiray iskuulo carruurta waxay iskaga bixi jireen lacalaan bay u bixi jireen fii baa loo qabsan jiray dadkii maarata duurku iska geli jiray lakin hadda waxay noqon doontaa ardadaasi kuwo maarata waxbarashada ku dhiirada oo og in countiga madheera waxbarasho bilaashi ka jirto waalidiintii ardada laba dhinacba faa'iida u tahay
dhanka kale markaad fiiriso qayldaan baa ka jirtay macalimiinta t s c da oo go-aanka dowladdu ay qaadatay ama aragtida dowladdu waxa weeye in dhulka goboladan soomaalidu ay degan tahay ay ka jirto dhaqdhaaqaya dhanka amni darrida ah ayna iskaga soo bixi karaan horan baa lagu dhawaaqay dhowaanna waxaan maqlaynay in ay qaylidhaan fara badan ka soo yeeraysay macalimiinta countiga mandheera iyo countiyadan gaarisa wajeer mandheera ee gobolka inay lahaayeen gobolku waa nabad macalimiintu waa inay ku soo noqdaan marka maxay oga dhigan tahay in macalimiintiina ay gobolka ka baxayaan dowladda countiga mandheerana ay lacaga badan ku bixinayso dugsiyada sare caruurta dhigato in si lacag la-aan ay dugsiga ku dhigtaan maxamedow waxaa waaye muddooyinka u dambeysay gobolka qeybari waxaa ka socday dhaqdhaaqyo ah kuwaas oo ah dadka deegaanka in macalin laga dhigo oo dowladaha ama dowladda iyo countiyadaba iska kaashanayeen in dadka lokolka ah ama dadka deegaanka degan ay noqdaan dad macalimiin ah marka dadka hadda cabanayo ama wasaaradda waxbarashada ama t s c oo leyn maaragtay dhaqdhaqyadaas ka jirta macalimiinta gobolka way jirtaa oo dhaqdhaqyo amni darro way jirtaa laakiin percentagekii shalay ahayd maanta ma ahan oo maanta dadka macalimiinta ee deegaanka ka jiro waa dad maaragtay deegaanka ka u dhashay waa dad maaragtay fahansan waxbarashada ardayda yacni waxaa waye dadka localka wax la baray marka taas hadda caqabooyinka ma jirto tsina iyada maaragtay ayaa horaan la imaatay maaragtay nidaamkaasi xildhibaanada gobolkana iyo dad maaragtay hayad fara badan waxay maaragtay dadka ardayda waxbarashada dugsi sareba waxay ku dhiirigeliyaan inay ay bartaan maarata waxa la yidhaha teaching ay bartaan ama macalimada ay bartaan si maaragtay macalinyarada ka jirta gobolkan loo kaafiyo marka t s c weligeedba waxaa maarata anaga caqabada horta nagu ahayd oo marka hore macalinyar anoona haystay oo macalimiinta iska yaryihiin ay haddana maaragtay markii ay imaatay amni darre ay macalimiinta haddana gobolka ay kala baxeen ugu dambeyntii haddii toddobaatan milyan lacag ka badan lagu bixinayo dugsiyadii sare haatan natiijada gobolka mar walba gobolada kale ay hoos oga dhacsan tahay ayadu maxay oga dhigan tahay dadka gobolka waqooyi bari wallaahi horta waa marka u horeysa horta hadda aan aragno iskuul waxbar iskuulka sare waxbarasho bilaasha marka sanadkan ayaan ku tijaab sanadkan taxaamka lagu fariisto sanadkan taxaamka lagu fariisto horta ayaan ku tijaabi doonaa mandheera listan ka fiirin doonaa midda koowaad laakiini anigu waxaan aaminsanahay ardada gobolkani waxay maarata hoos u dhaceen maarata dismoraalta oo jirtay waxay hoos ugu dhaceen maarata cunuga oo sufii ka fikiraayo family support oo cunug wayn doono ay ka iyo maarata hoos u dhaceen marka waxa calaamada faktaas marka isku geeyo ay ilmahan maarata ardayda wuxuu noqon doonaa waxbarashada ku hooseyso marka isku fiiriyo oo waxyaalo badan la fiiriyo caqabadayn fara badan markaa jiraan laakiin hadda ani waxaa aaminsanahay wixii waa laga baxay oo xoogaa maaragtay solution fara badan baa imaaday waxbarashada bilaashta in maarata waxa la yidhaha food distribution oo iskuullada ka imaatay cuntada maarata iskuullada laga karinayo oo la siinayo dhaqaale maarata xoogaa ardayda dhiirigelinayo marka taa waxaa aaminsanahay in waxbarashada sanadkan natiijada hadda sanadkan twenty twenty three insha allah noqon doonto mid aad u wanaagsan oo gobolada tartan la geli